wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland iyo bahda ah isboortska ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa waayadii dambe waday dadaalo lagu doonayay in lagu doorto guddoomiyaha cusub ee xiriir kubadda cagta jubbaland uu yeelanaya kaasoo horay wakhtigiisa u dhammaaday xilka guddoomiyaha ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa ku tartamayay ilaa saddex musharax oo kala duwan waxaana ka mid a guddoomiyihii horeetay xiriir kubadda cagta jubbaland axmed faarax taqal timajiric iyo weliba laba ciyaartooy oo horay gobolka iyo weliba sidoo kaleeta deegaankaba ah caan ka ahaa oo lagu kala magacaabo axmed cabdulaahi axmed oo ku magac dheer axmed kaldaan iyo sidoo kale siciid axmed xuseen oo ku magac dheer bibay doorashada ayaa u dhacday si qurux badan waxaana codeeye dhammaan ergadii loogu talagalay inay codeeyaan ay ka kala socday kooxaha ka ciyaara horyaalka jubbaland a iyo b iyo wakiilo ka socday saddexda gobol ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland uu ka kooban yahay marka hore wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland oo goobjoog ka ahaa goobta ay doorashada ka dhaceysa ayaa hadal kooban ka jeediyey isagoona ka hadlay doorashadan iyo sida ay ku timid aad waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan kusoo gabagabayno inaan qabanno doorashada xiriirka kubadda cagta ee jubbaland insha allahu tacaala wasaaraddu waxay noqon doontaa warbe waxqabadkeeda koowaad tallaabada labaadna waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala sidaan oo kale inaan maalin kale usoo fadhiisan doono anagoo qaban rabna guddoonka ururka dhalinyarada ee jubbaland heer gobol heer state iyo heer degmo marka arrintan waxay ku dhacday is-afgarad iyo wax isla qabasho ka imaatay xiriirkii hore u dhisnaa kooxihii iyo musharaxiintii intuu haddii aan la heli lahayn waxaan filayaa barnaamijkan sidaan u qurux badan maanta ma dhici lahayn dhanka kale guddoomiyaha guddiga ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland siyaad maxamed dool ayaa ku dhawaaqay natiijada marka ay soo dhammaatay doorashadii ka dhacday howlkii lagu dooranayay guddoomiyaha ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland faarax taqal timajilic wuxuu helay sideed dhibcood axmed cabdulaahi axmed khaldaan wuxuu helay afar cod siciid axmed xuseen biibaaye wuxuu helay hal cod sidaa horey ula wadaagnay musharaxiinta wayko iyo wasaaraddaba waxaa la isku ogaa iyo guddigaba in fifty plus one cod dheeri marka ninkii sideed sideed hela sideed cod hela sidaas ayuu maaragtay guddoomiye ku noqonayaa wixii ka dambeeyana in la isku celiyo marka hadda wareegi waxaan aada ugu faraxsannahay inuu noo soo koobnay doorashadii wareegi koowaadba lagu kala baxay